iyo in aan la wadaagno arinta annagu kudladan badbaadada qaranka ay ka hadlayso inaan shacabka soomaaliyeed iyo caalamka intaba aanu wargelinno marka u horraysa annagu haddaan nahay xildhibaanadan kudlada oo ah badbaadinta qaranka oo diidanaa xukuumad dhisan in la rido ma ahan hadafkayagu inaannu annagu kursi raadinayno inaan nahay dad kursi gaara si gaara u raadinayno no waxaan rabnaa maanta inaan soo jeedinno oo aannu shacabka iyo cid kastoo soomaaliya u caddayno xildhibaanadan boqolka gaarahaya oo xukuumaddii la ridahayay ka soo hor jeensaday in la rido waxaan diyaar u nahay in aanaa kursi raadinaynin inaannu ku taageerayno cid allaale iyo ciddii wax qabanaysa oo dowladnimo soomaaliyeed hagaysa inaannu ku gacan siino waa qodob qodobka labaad hadafkayagu waxaa weeye inaan dalka ka qabanno kooxaha isbahaystay oo isku bahaystay burburinta iyo iska horkeenka ummadda soomaaliyeed una istaagay xukuumad kastoo timaada inay ridaan xukuumaddii ay ridaanna haddana ayagii dib loo soo abaabulo oo layihahda kaalaya tan haddayna maqdo rida taasna u dulqaadan mayno midda labaadna waxaan rabaa inaan halkaan dignuun uga dirno anoo ku hadlahaya magaca kudladda badbaadinta qaran ee badbaadinta ummadda soomaaliya qaranka xildhibaanada ah anoo ku hadlahaya arrin aan weli la taaban oo aan laga sharqabin arrintaasoo ah maamullo goboleedyaa dalka ka dhisan maamul goboleedyada hadda la dhisay waxaan horta aad ugu mahadcelinayaa maamulladii soo jireenka ahaa jubbaland iyo somalilan waxaan ugu mahadcelinayaa inayna arrintan xasaasigaa oo halkan ka socota ayna wax faragelina ku lahayn inayna wax maaragta tala ku lahayn waxaanse aad ula yaabannahay maamullo yar oo aan wakhti badan jirin oo ah jubbaland iyo saddexdan gobole koonfur galbeed oo ayagu u istaagay oo caadaystay inay kooxaha la saftaan oo garab siiyaan oo habeen iyo maalin tala siiyaan oo ay ku soo sameeyaan faragelin inay heer ay gaareen inay qaybiyaan xildhibaanna qaybiyaan inay xildhibaanadii la soo hadlaan inay yidhaahdaan muxuu ahaa xukuumadda annagaa qayb ka ah muxuu ahaa hal ansixiyo inay xukuumaddii maaragtay qayb ku leeyihiin wasiirrada la magacaabahayo qayb ku leeyihiin oo iyagu aad moodday nimankii aannu ishaysannay oo dalkan maamulaya inay ka horreeyaan sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha south west saddexda gobol koonfur galbeed waxaan uga digaynaa haddaan nahay xildhibaanadan badbaadada qaranka inay faragelinta ka daayaan oo ay ku ekaadaan maamulladooda oo maamulladooda ay maaragtay nabadeeyaan oo dadka isu keenaan oo wanaag ka shaqeeyaan yayna samaynin inay shacabka soomaaliya iskudir ka sameeyaan arrintaa waa arrintaan weli laga sharqabin laakiin maanta shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka gobollada deggan baan waxaan u bayaaninayaa iyo maamullada kale inay faragelinta ugu weyn iyo dhibaatada ka taagan filla soomaaliya ka taagan inay maamulahaasu qayb ka yihiin oo weliba aannu ognahay inay lacaga ku bixiyaan sidaa daraaddeed labadaa madaxweyne waxaan uga digaynaa inay faraha kala baxaan arrinta taagan oo ay ku ekaadaan maamulladii ay lahaayeen aad iyo aad baad mahadsantihiin